hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobey ee xafiiskeeda dalka yemen ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in doon ay saarnaayeen dad taariibyaal ah ay ku degtay xeebaha dalkaasi doontan oo kasoo baxday dalka jabuuti ayaa waxaa saarnaa ugu yaraan shan iyo labaatan ruux oo caruur iyo haween ay ka mid yihiin waxayna ku degtay xeebaha dalka yemen taas oo keentay in dadkii saarnaay ay noqdaan kuwo dhintay iyo kuwo la la-yahay madaxa hay-adda socdaalka ee qaramada midoobey u qaabishin dalka yemen ayaa shaaca ka qaaday in ay heleen meydadka ugu yaraan saddex iyo toban ruux oo taariibyaal ah kuwaas oo ay doonta kula degtay talaadadii lasoo dhaafay xeebaha gobolka ticis ee koonfurta dalka yemen waxaa ilaa iyo hadda la la-yahay afar iyo toban ruux kuwaas oo loo badanayo inay dhinteen dhammaan dadka saarnaa doonta degtay ayaa ahaa etoobiyaan marka laga reebo laba ruux oo yemeniyiin ah oo ahaa naaquudaha doonta meydadka la helay waxaa ka mid ah laba haween oo etoobiyaan ah sida lagu sheegay warka kasoo baxay hay-adda socdaalka ee u qaabishan qaramada midoobey ee xafiiskeeda dalka yemen etoobiya ayaa waxaa aada ugu barakacaya dadka ku nool maadaama dalka ay ka jiraan colaado daba dheeraaday oo u dhexeeya qowmiyadaha isdiidan ee dega waddankaasi